tani waa markii u horraysay ee tedros adhanon gabroyohannes uu hadal u jeediyey afar iyo soddonka xubnood ee fulinta ah tan iyo markii uu jagadan qabtay bishii julaay isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qaaradda afrika ee madaxu noqday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o islamarkaana isagoo hore u ahaa wasiirka caafimaadka etoobiya kama aanu gaban inuu muujiyo guushiisa lixda bilood ee u horraysa ee uu xafiiska joogay waxa uu sheegay inuu jiro qorshe xooggan oo wax lagaga qabanayo w h o kaasoo aad muhiim ugu ah islamarkaana la sameeyey waxa uu ku faanay inuu sameeyey in dumarku ay qayb siman ka helaan maamulka sare ee w h o iyadoo haweenku ay ka samarmareen ragga tedros waxa uu sheegay in w h o ay dhistay cudud siyaasadeed oo adag taasi oo ka dhan ah cudurrada aan faafin iyo qaaxada iyo weliba in la daafuray hal abuur cusub oo lagula tacaalayo saamaynta caafimaad ee ka dhalata isbeddelka cimilada jasiiradaha yaryar iyo weliba dalalka soo koraya waxa uu muuqday mid ku faraxsan hirgelinta yoolkiisa ah in la helo caafimaad guud
ugu yaraan kala bar bulshada adduunka weli ma haystaan adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah qiyaas ahaan boqol milyan oo qof ayaa gala sannad kasta xaalad faqri oo aad u xun iyadoo ay sabab u tahay qarashka caafimaadka oo ka dhammaada tani waa in la soo afjaraa
tedros waxa uu sheegay in booqashadiisii dhowaan uu ku tegey dalalka kenya madagaskar iyo weliba ruwanda ay u muujisay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn riyo iska socota isagoo intaasi ku daray in saddexdaasi wadan ay samaynayaan hanaan adeeg caafimaad oo la wada awoodi karo
waxa aan aad ugu qanacsanahay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn midka keliya ee ku wanaagsan ee lagu maalgeliyo dunida caafimaad qabta sidoo kale waa maalgelinta ugu wanaagsan ee duni badbaada sida aad u maqasheen anigoo leh caafimaadka guud iyo ilaalinta caafimaadku waa laba hal meel ku wada yaala
madaxa hay-addan w h o waxa uu sheegay inuu rajaynayo in mowduucan uu u gudbiyo shirka guud ee ururka caafimaadka adduunka ee bisha mey isagoo sheegay inuu weydiisan doono wadammadu in ay intii suurtagal ah ballanqaada ka sameeyaan shirka guud ee ururka caafimaadka kaasi oo la xidhiidha tallaabada ay dalalkooda ka qaadi doonaan ee ku aadan adeega guud ee caafimaadka